bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed waxaan rabay inaan dhowr noqdo aan ka hadlo oo ku saabsan walaayada banaadir oo ku soo kordha waayihii hadda ugu dambeeyey oon rabno inaan arrintaas aan awaamir ama digniino aan ka bixinno anigoo ah mas-uulka walaayada banaadir ugana mas-uul ah xarakada guud ee shabaab almujaahidiin horta guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka muslimkaah soomaaliyada aan ogeysiiyo dalka soomaaliya waa dal lagu soo duulay waa dal ixtilaal galay oo cadow uu ku soo duulay duulaankaas ma ahan mid hadda shalay daraad soo bilowday waxaad ogtihiin sagaashan iyo labadii iyo sagaashan iyo saddexdii in gaalo duulaan ah soddon dowladood oo maraykan oo horkacayo inay soomaaliya yimaadeen ayagoo danagaara ka leh soomaaliya iyo inay qabsadaan khayraadka dalka soomaaliyana ay boobaan waagaas ay yimaadeen si mubaashar ay dalka u yimaadeen cid ay isku soo aadiyeen ayagoon jirin ayay si toosa dalka u yimaadeen oo ayagoo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka dhan oo soomaaliya ay soo dhex istaageen ayagoo dadka hubka ka dhigaya ayagoo jidadka isgoysidaa taagan ayagoo baabuurta iyo dadka shakhsiyaadka baaraya yacni dal la qabsaday oo dantii la raba in laga gaaro loogu talagalo u ahaa markaas cid uga wakiila oo soomaaliya ma jirin ayagaa toos dalka u qabsaday adigu ilaahay fadligiis waa tii isla markiiba dadku isku mid maahan dad aragti dheer leh ayaa ka hor yimid ilaahay fadligiis waa kii ka huleelay maarata yani dalka ka isaga huleelay ilaahay wuxuu ka dhigay ayagoo barqacad gadaal gadaal u socda inay dekada eerboor ku aruuraan ayna dalka isaga baxaan kadib marba maraaxiil ayaa lasoo marayay soomaalida waxay tira ayaxtag eelna reeb marxaladihii lasoo maray waxay noqdeen in la isticmaalo soomaalida maadaama ay ku fashilmeen wejigoodii koowaad oo ayagu ay soo mutuxeen inay isticmaalaan dad soomaaliya oo magaca soomaaliyeed iyo maqaar soomaaliyeed iyo carab soomaaliyeed intaba ku hadlaaya si dadka ay noqdaan looga dhigo kar maarata yani lagu maalo kar dalka lagu qabsado oo danihii larabo looga gaaro in ayaga kar laga dhigto yacni waxaa kuu muuqanaya dalkan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan amni ahaan iyo maarata yani military ahaan dhinac walbood ka fiiriso dalkan waa dal ixtiaala ku jira ninka madaxweynaha laga dhigayo waa nin asaga taangi lagu wado waana nin go-aanka ka soo baxa maaratan xalane fulinahay waa niman loo idmaday oo loogu talagalay in danaha gaaladu ay leedahay ay dadka ku fuliyaan waxaa hadda lasoo rogay in magaalada ganacsigeedii albaabadeedii furaayo oo dhan lagu xiro camero arrintaas markaan dabagal ku samaynay oon raad raacnay waxaa noo soo baxday inay tahay arrin laga soo abaabulay xalane oon xataa qolada riddadu ayagu inay fuliyaan moog maahaneen wax kale oo tala ayna ku lahayn weliba shirkad gaara oo xiriir ayaga la leh ayaa qandaraaskan maarata la siiyey in kaamirada ay keento halkii kaamiro shan boqoloo dollar ay joogtaa oo dadkii shacabka masaakiintaha mid wax weyn haystay mid wax yar haystaba intaba lagu qasbaa arrintaas waa arrin aan rabnay inaan ka digno aan leenahay waa arrin dhanka ah yacni ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo ganacsigeeda iyo islaamnimadeeda waana arrin laga soo maarata yani minguuriyey xalano laga keenay kooxdan riddadana fuliyaal ay ka yihiin oo layidhi fuliya marka arrintaas waxaan leenahay ha laga waantoobo xarakada shabaabulmujaahidiin go-aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo inaan la aqbalin waa mamnuuc ninkii lagu arko oy u xiran tahay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda isagaa qaadahay cid allaalay ciddii ka dhaga adeegtana tallaabti ku habboon ayaa xarakadu ka qaadaysa war maarata yani dabool dabool la saaraya ma aha war cad oo digniina oo aan bixinayno waayo qof walbaa inay dhegaysato i maqasho ayaa laga rabaa warkaas waxaan rabaa inuu caddaado qodobka ii labeeya waxa weeyaan waxaa cabashooyin aada u fara badan ay baryahan naga soo gaarayeen dadka soomaaliyada muslimiinta ahee degan magaalada muqdisho arrin ku aadan dhulboob waxaa horey u jiray ood ogtihiin in la boobayo dhulkii danta ee caamka loogu talagalay oo maar dadka soomaaliyad o dhan ka dhexeeyey oo dowladihii ay lahaayeen waa la boobay iyadoo lagu xalaashanayo in dan caam oo kale lagu qabanayo bal ninka sheegi kara danta caamka ah oo dhulkii maarata yani la boobay lagu qabtay danta caamka lagu qabtay ninka sheegi kara ayaa kulligood jabab kale oo khaas ay galeen dana khaas ayna isku bedeleen inta la bahaloobay ayaa waxaa loo soo dhigtay dadkii maarata yani soomaaliyadoo maarata yani shakhsiyaadka ah dhulkooda in la boobo maalin walba laga qaylisiinaya islaamo waayeelo ah iyo maarata dad marasa iyo dad maato ah ayaa laga qaylisinaya dhulkoodii la dhacaya waxaan aragnay dowladdii si aad barre dukumentigeedii dad haysta dhul la bixiyey sideetameeyadii iyo maarata yani dhul la bixiyey oo hadda la dhacayo oo la boobayo oo dukumiinta maarata aan leeyahay ee dowladda xasan sheekh dukumiinta usoo saartay oo do- dadka la barakicinayo maarata aan la dhacayo oo dadka maalin walba ay oynayaan oo ay dar- maarata aan qayl dhaaminayaan oo yaa muslimahay ay leeyihiin oo cid u gargaaraysa cid u gurmanaysa midna ayna jir waxyaalahaas markaan dabagalnay waxaa sabab u noqday niman ganacsata ah oo sharikado waaweyn loo ilaahay waxsiiyey laakiin iimaankii alla ka qaaday oo waxoodii ay deeqi waayeen oo meel allaale meeshii qolada riddadu ay boobaysaba ka gadanaayo oo lacag u shubaayo oo dadkii in la barakiciyo sabab u noqonayo waxaan leeyahay ha ka waantoobeen hadday wixii ninku filaa waayeen wax islaameed iyo dad muslimiina inaad maarata barakicisaan oo oo islaamo iyo dad ma- maata aad ka oysaan waxba ka keeni maysaan waxaadna ku wey doontaan wixii horood haysateen aad ku wey doontaan arrintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid allaale ciddii isku dayda inay dhul dad shacab masaakiinuhu ay leeyihiinoo soomaaliyeed inta barakicisa iyadoo ay ku nacfiso uma suurogeliso ha dhowaato ha dheeraato ilaah idinkiis insha allah ma u suurogeliso ha deertaan waa inkaga digaynaa waa idiin sheegaynaa arrintaas ka joogsada ka waantooba ka caqliyaysta in dad la dhacayo aad lacag adugu aad maarata yacni ku bixiso tiraada communitiga isii dadki banaanka maarata lo- laxaaqana banaanka ay oynayaan arrintaasi arrin damiir iyo dadnimo iyo diin midna ay ogoshaa maaha arrintaas iyada ana waxaan ka bixinaynaa digniin in laga waantoobo oo arrintaas laga joogsado haddii laga joogsan waayana yacni dadka ka shaqaynaya kuwa riddada ku jira iyo kuwa ganacsatada ah oo arrintaas ku lug leh intaba insha allahu ilaah idinkiisa way eedi doonaan xarakaduna il gaara ayay ku maarata yani ku eegeysa waxaan leeyahay ka jooga ka jooga ka jooga ka waantooba waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan kulli guud ahaan waxaa idin saaran xil culummada xilaa saaran dadka maarata yani ganacsatada xilaa saaran dadka indheergaradka ah oo waxgaradka xilaa saaran ummaddan ummad lagu soo duulayo dhinac walba laga baabi'inayo waaye xabadda la ridaayo waxaa ka daran da- dagaalka kale oo ho- ka hooseeyo nagula haayo oo dhinac walba leh dhinac caafimaad dhinac akhlaaq dhinac maarata yani waxbarasho tacliin dhinac walba waa la iska soo weeraray marka weeraradaas waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliya inay indho waaweyn ay u yeeshaan ayna ka digtoonaadaan shirqoolada cadowga ma aha shirqoolada cadowga oo wado midka xabadda u ridaaya keliya maaha taasaa ugu fudud waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedow baraaruga isku tashada wiilashan yararka ah oo adinka maarata yani wiilashiina ah oo halgamayana garab siiya si dhibaatooyinkan maarata yani maalin maalin ka dambaysa soo siyaadaya si looga baxo dalkeenna uu xor noogu noqdo diinteena islaamkana aan ugu madax banaano anagu dad muslimiin ahaan nahay dimuqraadiyad iyo dastuur gaala qortay waxa noocaasa waxa weeyaan waa wixii gaalada dhaqankeedii oo naloo soo raray oo diinteenna la rabo in lagu baabi'iyo aakhiradeenna iyo adduunkeena maarata yani lagu tirtiro marka waxaan leeyahay hala baraarugo aan islaamnimadeenna iyo ilaah maarata cabsigeenna u noqonno adduunyadeennana wixii na anfacaya aan ku dadaalno aakhiradeenna aan ilaashanno cadowgana aan ka midowno aan meel uga soo wada jeesanno aan isgarabsanno gaalo tabar ma laha waa iska celin karnaa waa ka adkaanaynaa ilaahay baa garabna siinaya ilaahay baan kaashanaynaa subxaana wa tacaala asaa koonkan oo dhan awooddiisa ay gacantiisa ku jirtaa ciidankiisa isagoo badan yahay waxaan leeyahay aan isku kalsoonaano cadowgana aan iska celinno hada wabilahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu